bismi illaahi araxmaan iraxiim waa kow iyo tobanka bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu rediyo muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir loogana hadlayay ka qayb qaadashada bilicda iyo horumarinta caasimadda dalka ayaa lagu qabtay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka socda kulamo gaargaar ah oo yeelanayaan waxgaradka iyo laamaha amniga ee maamulada puntland iyo galmudug xilli dagaalla dhex maray labada dhinac oo dad badani ay ku barakaceen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ka socda iyo saraakiil ka tirsan amisom iyo xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka galmudug iyaga oo kor meeray goobaha lagu wado in doorashooyinku ay ka dhacaan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya midowda yurub ayaa ka hadlay dib u soo celinta qaxootiga soomaalida ee ku barakacay dalalka yurub isaga oo ku tilmaamay mid ka hor imanaysa sharciga caalamiga ah ee qaxootiga akhbaaraadka caalamka ee rediyo muqdisho ee duhurnimona waxaa ka mid ah boqolaal ciidamada afghanistaan ah oo ay ku jiraan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa gaaray gobolka koonfureed ee dalkaasi ku yaalla ee lagu magacaabo helmand oo ah meesha ay maleeshiyaadka taalibaaniyiintu ay ka abaabuleen weerarkii ay ku qaadeen caasimadda gobolkaasi ee lashhaar
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa hagaag intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena duhurnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir loogana hadlayay ka qayb qaadashada bilicda iyo horumarinta caasimadda dalka ayaa lagu qabtay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wariyahayaga gobolka nuur siciid tahliil ayaa tafaasiil warkan ku saabsan inoo haya gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka ganacsato culimo udiin dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda uu kambeniga green life kusoo bandhigayay muddadii uu ka howlgalayay gobolka banaadir kaalinta uu ka qaatay horumarinta nadaafadda caasimadda nuur aadan oo ku hadlayay magaca green life ayaa sharxay sida loo horumarin karo nadaafadda degmooyinka gobolka banaadir
waxaan sameynay laba kun iyo afar ilaa hadda shaqaala laba boqol oo shaqaalaan sameynay dadka badan sagaal kun oo macaamiil aan u shaqeynaa muddada aan u talagalnay muddo shan sana inaan ku gaarno toban iyo toban kun yani kala barkeedaan gaarnay marka taasna waxaa waaye dirdi badan aan sameynay iyo maamulkii oo la garab taagan shaqada dadkii mar walba shaqada sii fahmaya oo laga soo qabsanayo wacyigelin badan kadib agaasimaha nadaafadda ee maamulka gobolka banaadir cabdicasiis goodax bare iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab ayaa munaasabadda ka sheegay ahmiyadda ay leedahay nadaafadda in laga qayb qaato qashinka wuxuu kasoo baxaa xaafaduu kasoo baxaa xaafadaha markuu kasoo baxana waxaa la keenaa laamiyada laakiin haddii xaafadaha service loo qabto oo dadka loo shaqeeyo si wanaagsanna loogu shaqeeyo qashinka laamiga imaan lahaa wuu yaraanayaa sababtoo ah dadka waxay haystaan service loo shaqeynayo soo maah marka shirkadda green life iyo shirkadaha kale waxaan rabaa marka anoo ka faa'iidaysanaya arrintan inaan uga mahad celiyo qashinka tirada badnaa laamiyada imaan jira inuu horta u yaraado qashinkii faraha badnaa caqabadihii la ilaalin jiro marka la yihahdo ha laydinka qaado inay maanta dadka reer muqdisho shalay kuwii diidi jiray qashinka iyo cudurka dariska la ahaa inay maanta ayagu lacag ku bixinayaan waa bisaylka iyo fahanka nidaamka iyo dowladnimada guddoomiyaha degmada howlwadaag ciise maxamuud guure waxa uu tilmaamay in haatan wax badan iska bedelay bilicda magaalada muqdisho maadaama mas-uuliyad badan layska saaray dhinaca nadaafadda shirkadda greenlife waxaan rabaa inaan marka hore mahad u celiyo shirkadda iyada is-abaabushay kana howlgasha gobolka banaadir aana dareemayno waqtiyadii ugu dambeeyey in wax badan ka soo hagaagaya nadaafadda ولو aysan ahayn sidii la rabay laakiin xilli waxaa ay soo martay magaalada muqdisho qashinka lagaa qaado aan lacag weydiisan jirin maanta waa ilaahay mahadiis maanta waa heer la soo gaaray in inta sharikada is abaabulaan oo si bareefad u shaqeeyaan annagana aan lacag ku bixinno inay magaalada nadiifiyaan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed jiiriyabo oo munaasabadda soo xidhay waxa uu kula dardaarmay bulshada iyo shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda inay xoogga saaraan horumarinta bilicda wadooyinka dibudhiska lagu sameeyey
magaalada qashinka aad ka qaadiin oo maalin kasta aad ka qaadiin shanta maalmood waxaan oo lixda maalmood laga yaaba xataa jimcada inaad shaqaydiin laakiin laamiyada la dhisay jidka wadnahoo kale loo aragteen aada iyo aada waxaa ugu soo noqday ciid fara badana taalla ciiddaas faraha badan oo taalla waxaan rabnaa inaad iska kaashatiin degmooyinkana aad gacan ku siidin waxaan samayn doonaa degmooyinka jidkaas ku taagsan waxaan u yee- u yeeri doonaa maalmo ay kulligooda shaqaynayaan oo jidkaas ay ka shaqayn doonaan adinkana waxaan rabnaa gaadiidka inaad ku caawidin maalintaas maalinaa la cayili doonaa si jidkaas uu noogu noqdo jid nadiif ah intaa kadib ayaa waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo howlwadeenadii ka qayb qaatay horumarinta nadaafadda degmooyinka gobolka banaadir nuur siciid taalesin t v magaalada muqdisho
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka socda kulamo gaargaar oo yeelanayaan waxgaradka iyo laamaha amniga ee maamulada puntland iyo galmudug xilli dagaalo dhex maray labada dhinac ay dad badani ku barakaceen cabdirasaaq maxamed axmed wariyaa warbaahinta qaranka ee gobolka mudug ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray gaalkacyo waa mahadsan tahay sidaa sheegtaba xaaladda magaalada gaalkacyo waxa ay ku waadabaystay xaalada danaasho inkastoo xalay dadku ay ku hogeen welwel iyo walaac fara badan sidoo kalena magaalada laga direenayo barakac baahsan taas oo dadku ay kaga baqanayeen in saaka ay dagaalo horle ka qarxaan magaalada gaalkacyo kadib markii maalin ka hore mowduudka waxgaradka gobolka oo soo jeediyay baaq nabadeed uusan hirgelin islamarkaana shalay gelinka dambe dagaalo ama iskahorimaad dad kulinteen dame ku dhaawacmay uu ka dhacay xaafada garsoor galbeedka magaalada gaalkacyo balse saaka xaaladda waxa ay ku waabariistay degenaansho waxaana magaalada laga dareemayo waddooyin ka bedelan kii xalay ay ku hogotay waxaa sidoo kale magaalada gaalkacyo waddayadeeda koonfurteeda ka soconaya kulamo gooni gooni ah oo yeelanayaan madaxda iyo waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ee iyagu ku sugan magaaladasan gaalkacyo kulamadan ayaa sida wararkaanu kolayna waxa ay yihiin kuwa si gooni gooni gooniyaha looga arinsanayo in xaligan ubaxisadahan colaadid ee soo noqnoqday arrinta ugu muhiimsan waxay tahay shacabka gaalkacyo welwalka ku abuuraysa waa hadallada kasoo baxaya madaxda sare ee maamulada galmudug iyo puntland oo iyagu aada moodo in aysan marnaba ku leexanin dhanka nabadda oo ay hadallo dhiilo abuuri kara warbahinta soo gelinayaan waxaana shacabka aada uga xun yihiin markasta hadalladaasi alaada horin kara ayaa welwal iyo walaac ku abuuray balse saaka markii ay maqleen dadku inay socdaan kulamo gooni gooniya oo ka soconaya koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaalkacyo oo ay yeelanayaan saraakiisha laamaha ammaanka madaxda waxgaradka ilmawdiinka iyo sidoo kale daqandaasha iyagu kasoo kala jeeda labada maamul ayaa waxaa dadku ay ku abuurta xoolaha degenaanshaha xaaladana wada degan yihiin waxaa sidoo kale goordhow maraan la xiriiray mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug galmudug ay ii sheegeen inay ka wardhowrayaan iyagii ka imaanaya magaalada muqdisho kaas oo halkan u imaanaya arrimo dhexdhexaadin iyo sidoo kale kuurgelinta xaalado ka jira gobolkan inkastoo weli aysan warbaahinta local islamarkaana wafdigaasi uusan soo gaarin ama ana lagu soo horjeedin soo gaareen waxaana sidoo kale laga warsinaya wafdigaasi waxa uu ka qabtay balse xaaladda magaaladu haatan waa mid degan mana jiraan wax xiisada ama iskoolmaadyaa ka soconaya inkastoo weli ay jirto xiisad kaxtanaal oo ku aadan ciidamada weli iska hor fadhiya xaafada garsoor ee galbeedka magaalada gaalkacyo waa tahay kulamadii ilaa iyo hadda marka ma kuwo wila socda mise way dhammaadeen oo wax miri dhalayaa ka soo baxay maadaama kulamo iyaga un ay iska abaabuleen labada dhinaca yihiin
weli wax kulamadaas inkastoo ay soo gabagaboobeen haddana ma jiraan wax go-aanaha loo soo bandhigay warbaahinta waa kulamo hoosaadyo u soconayay waxaa sidoo kale inta badan lagu wadaa marka ay laysku afgarto in wadahadal isku garsin loo soo bandhigay warbaahinta balse kulamadani ilaa iyo haatan waxyaabihii ka soo baxay ma jiraan oo ka hadleen madaxda galmudug iyo puntland ee gobolkan iyo waxgaradka labada dhinac balse wararka hoose laga helayo kulamada ayaa sheegaya in dhinac walba isaga doonaya inuu xakameeyo ciidamadiisa iyo sidoo kale xaalada magaalada gaalkaha in la dejiyo marka xaaladdu way degan tahay waxa laga wasiga waa kulamadaas iyo wax ka soo baxa inkastoo walaac fara badan uu jiro sidoo kale waxaa iyaguna qayb ka ah hurinta colaada magaalada gaalkacyo haddii aan xuso dadka iyagu wada gaadiidka xamuulka gaahan gaayo owaarida diyaalka oo iyagu doonaya inay dadku inta qaxaan ay baabuurtaasi furo ama lacag helaan waxaan arkaysaa sawaxan fara badan iyo hoon fara badan xiliyadeeda xalay habeenkiiya in magaalada ay ku furayeen gaadiidkaasi waxaana maamulada galmudug iyo puntland labaduba ay soo saareen amaro ka dhana gaadiidka dadka iyagu qaxinaya islamarkaana goongoonanaya colaadan gobolka ka jirin islamarkaana inkastoo colaadi jirto haddana gaarsiinaya meel aysan joogin oo dadka ay ku barakacaan waxaa sidoo kale dadku aada u waalacsan yihiin maadaama xilli abaara jigaan lagu jiro islamarkaana dhulka oo ka baxsan magaalada gaalkacyo iyo dhul biyola-aana saamaynta ay ku yeelan karto dadka barakacayaasha ama kuwa haatanba u barakacay deegaanada ku tirsan magaalada gaalkacyo ee xaaladda dhibaato oo dhanka biyaha iyo noloshooda ay ka jirto
mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka ka socda saraakiil ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug iyagoo kormeer ku tagay goobaha lagu wado in doorashooyinku ay ka dhacaan maxamuud cabdi diirshe wariyaha warbaahinta qaranka ee cadaado ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray sida loo yaheedo cadaado waxay ka mid tahay meelaha doorashooyinka ay ka dhacayeen xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose lagu dooranayo deegaanada galmudug xubnaha ka imaanaya marka maanta waxaa soo gaaray magaalada cadaado wafdi aada u ballaaran isugu jira xoogga dalka soomaaliyeed saraakiil ka tirsan uu hogaaminayo ammaanduulaha xoogga dalka jenaraal cali baashi taliyaha amisom ayaa isla socda iyo saraakiil kale ka tirsan qeybaha kala duwan ee amisom waxaa kaloo wafdiga la socday gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban abukaata camay marka wafdigaas si aada u ballaarnaa ayaa soo gaaray magaalada cadaado waxay kulmo la qaateen madaxweynaha galmudug ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale waxay kormeereen meelo kala duwan oo loo qoondeeyey in ergaday ay degaan guddiga farsamada sidoo kale meelaha ku shaqeeyo iyo meelaha lagu dooran doono xubnaha baarlamanka labada aqal ayay kormeereen wafdiguna hadda ayay ku jiraan garoonka dawladaha degmada cadaado oo ay dib uga laabanayaan waa tahay mas-uuliyiinta ay la kulmeen oo aad ii sheegtay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhuba inay qayb ka ahaayeen waxyaabaha ay kala hadleen maxaa warar oo ka mid a
waxa ay ka wada hadleen in amniga doorashada xilligeeda aada looga shaqeeyo in ciidamada hadduu yihiin kuwa galmudug kuwa federaalka iyo amisomba la wada shaqeeyo hawsha la qaybsado maadaama hawl baaxad leh ay bilaabanayso haddana lagu jiro bilowgeedii in la qaybsado waajibaadka wada shaqaynta la xoojiyo ciidamada loo kala cadimo barigii ay ka hawlgeli lahaayeen howlahaasi ayaa laga hadlay waa tahay wafdiga marka yaa hogaaminaya si guud marka laga hadlayo
wafdigan aad buu qeybo badnaa waana kala ujeedooyin badnaa waxaa sidoo kale laga hadlay in ciidamo amisoma maalmaha soo socda cadaado ay yimaadaan si nabadgelyadooda ugu guulaysto maadaama nabadgelyada ay tahay meesha ugu muhiimsan ama isha ugu muhiimsan ee xilliga doorashada
aada u mahadsan yahay ninkaas waxa uu ahaa maxamuud cabdidiirshe wariyaha warbaahinta qaranka ee cadaado oo faahfaahin ka bixinayay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo saraakiil amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo gaaray cadaado kuwaas oo ka qayb qaadan doona arrimaha ku aadan goobaha sugidda amniga doorashooyinka ee cadaado safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya midowda yurub ayaa ka hadlay dib u celinta qaxootiga soomaalida ee ku barakacay dalalka yurub isaga oo ku tilmaamay mid ka hor imanaysa sharciga caalamiga ah ee u degsan qaxootiga cali siciid fiqi danjiraha soomaaliya u fadhiya midowda yurub ayaa sheegay in tallaabadan dib u celinta qaxootiga ay culus tahay islamarkaasina safaaraddu aysan waxba ka qaban karin waxaana uu sheegay in dalalka midowda yurub ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan qaxootiga ku qulqulaya yurub ee ka soo barakacaya waddamada ay colaaduhu ka socdaan sida waddanka suuriya
wallaahi horta waxaad ogaataa maaragtay arrintaas safaaradda dimensionka ay arrintaa leedahay ballaca ay leedahay arrintaa arrin aada u culus waa arrin safaarad keligeed wax ka qaban karta maaha yurub oo dhan dad waxaa kusoo qulqulayo oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin qaar soomaali ku jiro oo ay u badan yihiin syrian soomaalida timaadayna runtii hadda soo galaysan dhibaatooyin culus ayay kala kulmaan qaar fara badan oo soomaali waxaa jiro muddo shan iyo toban labaatan sana ku dhawaada weli sii joogo aan sharci haysanin dawladaha waxaad moodaa hadda cabsi weyn baa soo gashay yurub yurub hadda waxaa waaye eh, eh, maaragtay waxyaabaha ugu weyn hadda ay culeys saaraysa waxa siday uga hortagi lahayd qaxootiga soo qulqulaay marka dawlad kasto ama yurub ahaan ha u qaataan ama dawlad kasta gaar ahaan waxaad moodaa inay ka hor imaanayaan eh, qaxooti inuu yimaado kuwa joogna inay sii wadaanay rabaan marka eh, taa wakti un bay qaadanaysaa moogiye nimankan europeanka ah go-aan ay gaareen in wadankooda dad oo- dad dad oo qaxooti fara badan oo soomaaliya kalima laakiin africa ka imaato inaysan runtii ay iska celiyaan wal- horta arrintaas eh, eh, nalaguma dhaliili karin waxaa nalagu dhaliili karin annaga maaha dadka fasaxay dadkaas inay meesha horta khasab lagu qaado waayo safaaradda ay iyada awood ay u leedahay inay hor istaagto maaragtay wadan yiri war ninkaa iima joogaayo hadda daan tusaale kasoo qaadano maaragtay nin eh, ajnabi ah ama european hadduu soomaaliya dembi kasoo galo aan rabno inaan soo erino wax naga celinayo sharciyan sharciga adduunka naga celinayo male inkastoo meeshan ay jiraan xuquuqul insaan dadkan ay sheeganayaan dad maaragtay dhibaataysan dhibaato kasoo cararay inay yihiin midda kale waxaa jira dadka hadda waxay u kala saarayaan europeanka dad kasoo cararay dagaal oo dhibaataysan dadka keliya hadday u haystaan oo dagaal kasoo cararay dhibaataysan inay yihiin syriyan inta kale ay u arkaan dad qaxooti oo dhaqaalo soo doontay taa iyadana maaragtay wejiga iyaga- isagana wuxuu u baahan yahay in maaragtay eh, eh, si fiican loo fahmo
kaasi waxa uu ahaa cali siciid fiqi danjiraha soomaaliya u fadhiya midowda yurub oo faahfaahin ka bixinayay go-aanka dalalka midowda yurub ee ku aadan dib u celinta qaxootiga soomaalida kuwaasi oo ku barakacay dalalka midowda yurub markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo xiliyadii duruufaha adkaa ee uu dalku soo maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa isaga baxay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada ceel cali ee gobolka hiiraan yarow cumar abikar oo qadka taleefanka aan kula xidhiirnay ayaa ka warbixiyey sababta keentay in degmada ay isaga baxaan ciidamadu
shalay gooray tahay afartii saac oo subaxnimo ayaa waxay warbixin aan ku helnay inay ciidamada etoobiya gaadiid badan u yimid ayna ka baxayaan magaalada kadibna way nala kulmeen wayna noo sheegeen annagoo waxaan ku talagalnay inaan sii hanano sii haynta magaalada Eh, xalay weerar ay nagu soo qaadeen waa jibinay ilaa maanta lixdii saac waa ishor fadhinay kadibna waxaan sugaynay gurmud noogu yimaado gobolka Eh, waa naga soo taakiiray sidaas darteed ayay ciidamadii ugu soo baxeen magaalada dadkiina way ka qaxeen oo wax deganaa magaalada ma jiraan waa laga guuray
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka dibadda ah waxaa ka mid ah boqolaal ciidamada afghanistaana oo ay ku jiraan kuwa sida gaarka ahi u tababaran ayaa gaaray gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee helmand oo ah meesha ay maleeshiyada taalibaaniyiintu ay ka abaabuleen weerarkii ay ku qaadeen caasimada gobolkaasi ee lashkar diyaaradaha ciidamada cirka ee waddankaasi afghanistan ayaa lagu soo warramayaa inay bambaanooyin la dhaceen halka ay ku sugan yihiin kooxda taalibaaniyiinta oo u dhow magaalada waxaana jira warar hor leh oo sheegaya in isku dhacyo culus ay ka dhaceen dhanka koonfureed lashkar ayaa oo ah ay ku nool yihiin ku dhowaad laba boqol oo kun oo qof ayaa la sheegayaa in ay go'doonsanayd iyada oo dad badani ay isku dayeen in ay ka cararaan dagaalka helmand ayaa ah gobolka ugu weyn ee dalkaasi afghanistan waxaana sidoo kale ay tahay meel istaraatiijiyad iyo muhiimad gaara u leh warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu sheego waxaa inoo madala webpagekeenna radio muqdisho dot net